واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار waxaan bilaabi doonaa haddii ilaahay raali ka noqdo subxaana wa tacaala kitaabu alkabaa'ir lilimaam adahabi tarjamada imaamka dib baan u dhigan doonaa waxaan maanta ka hadli doonaa haddii ilaahay raali ka noqdo waxay tahay macnaha kabiirada iyo aqwaasha culimada ay ka yidhaahdeen iyo dembiga sidiisaba iyo macaasida qeybihiisi iyo wixii la mid ah alkabaa'ir waa jamcu kabiira weeyaan waa dembigii weynaa meesha marka waxaa ka soo baxaya cinwaanka ah in dembigu qeybsamayo oo mid weyn iyo mid yar u qeybsamayo dembiguna sidiisaba waa laa maxaal waxaan shaki ku jirin inuu qofka bini aadamka ku dhacayo waxaana inoogu daliil ah xadiidkii nabiga calayhi salaatu wassalaam uu odhanayay kulu bna aadama khataa wa khayru lkhata'iina atawaabuun bini aadam walba waa gafaa dembi buu ku dhacaa khata' buu ku dhacaa waxaana u khayr badan inta dembiga ku dhacda inta ka toobad keenta wa khayru lkhata'iin attawaabuun waxaa u daliila bqowlihi tabaaraka wa tacaala waladiina ida facaluu faaxishatan aw dalamuu anfusahum dakaruu llaha faاstaqfaruu lidunuubihim muminiinta dhabtaa markuu rabbi ka hadlayay subxaana wa tacaala sifaadka lagu yaqaana waxaa ka mid ah waa kuwa marka dembi uu ka dhaco ilaahay dembi dhaaf weydiista subxaana wa tacaala ilaahay u laabta sidoo kale xadiidkii nabigaa u daliila calayhi salaatu wassalaam uu odhanayay haddaynan ahayn kuwa haddaydan ahayn kuwo dembaabaya oo ilaahay dembi dhaaf weydiisanaya oo haddana dembaabaya oo ilaahay dembi dhaaf weydiisanaya ladahaba allahu bikum ilaahay waa idin tegsiin lahaa oo waa laydin tirtiri lahaa ilaahay wuxuu keeni lahaa kuwo kale oon dembi intay uu ka dhaco ilaahay dembi dhaaf weydiisanaya marka dembigu waa shay laa maxaala qofka bini aadamka inuu ka dhacaya ah maxaa yeelay ilaahay asmaadiisa subxaanahu wa tacaala sifaadkiisa waxaa ka mid a inuu yahay kafuur alla dhaafis badna ah haddii aanan dembi lagu dhacaynin isimkaasa ilahay ugu sifoobaya marka ilaahay marka subxaanahu wa tacaala asmaadiisa kulli way shaqaynayaan wax shaqadiiyo howlgabay ma laha waxaan sifadaa oo ilaahay subxaana wa tacaala uusa inuusan ku sifoobin tilmaamaysana ma jirto marka waxaa ka mid a kafuur inuu ilaahay yahay qufraanka iyo dembi dhaafkaasna ilaahay wuxuu siinayaa subxaanahu wa tacaala addoommadiisa mudnibiinta ah ee cusaada ah dembigana wuxuu u qeybsamaa waa laba qaybood oo qeyb waaweyn iyo qeyb yaryar qeybta waaweynna waxaa ugu weyn dembi ilaahay loola yimaado waxay tahay waa shirkiga oo sheekhu ugu horumarin doono inuu tilmaami doono xadiidka fii sunani tirmidi bisanad saxiix ah abu hureyra radi allahu tacaala canhu waridaniyey can rasuuli illaahi sala allahu alayh ali wasalam fima yarwiihi can rabbihi tabaaraka wa tacaala ayaa rabbi wuxuu ku leeyahay subxaanahu wa tacaala waxaa ka mid ahaa addoonkaygiiyo low ataytanii biquraabi اlardi khataaya uma laqitanii laa tushrik bi shay-a laataytuka biquraabiha makfira addoonkaygiiyow haddaad ii timaado adoo dhulkan muggiisa ah oo dembi ah ku jira isla markaana aad tahay qof aanan shirki ku dhicin shirki aadan lahayn wixii shirki ka soo haray adigoo wata haddaad iila timaado laataytuka biquraabiha makfira iyadoo kale oo dembi dhaafaan kuugu bedelayaa iyadoo kaleo dembi dhaaf ayaan kuugu bedelayaa marka dembigu waxa weeyaan wax laga maarmaana qofka inuu ka dhacayo dadkiina way qeybsamayaan sidaynu ogsoonnahay waxaa loo qeybin karayaa bitafsiil haddii la yidhaahdo ilaa afar ayaa loo qeybin karayaa bilcumuum haddii la dhahana waxaa loo qeybin karayaa saddex qeybood waa qof mu'min ah dhinac buu maray qof kaafir ahna dhinaca kaluu taagan yahay munaafiqiina meel dhexuu taagan yahay munaafiqiina meel dhexuu taagan yahay acmaashoodana sidaasaa marka loo qaybinayaa afar haddii loo qaybiyana qeybta hore ee mu'miniintabaa laba u kala baxaysa saabiqiina alawaliin muqarabiin kuwa ah iyo asxaabu lyamiin sidaasay marka noqonaysaa qolooyin walbana dunuubtoodu waa gooni weeyaan waalaa yataxaal qofka hadduu dembi ka dhacayo marka dunuubtiinba isku wada mid baa cinda allahi caza wajalla hal darajo miyay saaran tahay mise way qeybsamaysaa oo waa la qaybinayaa laba qowl ayay culimmada u kala baxeen sida ay qabaan jumhuurta culimmada islaamka ah afarta imaamba ay ka mid yihiin iyo kayrkooda ayaa waxay qabaan dembiyada in la qaybinayo loona qaybinayo laba qaybood kabiira iyo sagiira in loo qaybinayo waa sida ay culimmada islaamka raajixana ah ay qabaan waana sida aayaadka qur-aanka ayna tusinayaan waana sida axaadiidta nebigeena tusinaysa salawaatu ullahi wasalaamu calayh waana sida ay ku tagtay saxaabada ridwaan allahi tacaala calayhim sidaasay ku tageen in dunuubtii la qaybinayo loo qaybinayo kabiira iyo sagiira maxaa yeelay kitaabkii qur-aanka ah baa ku tusinaya aayaadkiisii axaadiistii nebiga ayna tusinaysa waxa ayna tusinaya sidaasi la eg aqwaashii saxaabada ridwaan allahi tacaala calayhim iyo jumhuur ahli اlxadiid ama jumhuur ahli اlcilmi cumuuma ama dembiga inuu isku mid yahay oon la kala qaadaynin waxaa ku tegaya ashaacirada ayaa ku tageen qaybo ka mid ah waxaa ka mid ah cabdiraxiim alqushayri ninka la yidhaahdo waxaa ka mid ah imaam abilmacaali aljuwayni waxaa ka mid ah ninka la yidhaahdo ibnu forak sheekh imaam albayhaqi raximah اllah waxaa ka mid ah rag noocaas oo tiro badan ayaa ku tageen ashaaciro ah ayaa iyagu waxay qabaan dunuubtii waa isku wada mid marka la weydiiyo la yidhi aayadda ilaahi subxaanaه wa tacaala biqowlihi tabaaraka wa tacaala in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum maxaad ku ta'wiilinaysaan waxay yidhaahdeen dunuubta ayaa qaarkeed marka la fiiriya qaarka kale way ka sii weyn tahay u mooyaane kulligeed waa isku wada mid waxayna soo qaadanayaan oy leeyihiin ha fiirinin dembiga kala weynaantiisa ee waxaad fiirisaa kan aad adigu leedahay waa yar yahay iyo kan aad leedahay wuu weyn yahay qofka aad caasinaysid waa rabbi tabaaraka wa tacaala ha kala qaadin bay leeyihiin marka cisyaanka rabbi adigu ha kala qaadin oo ha dhihi mid baa yar iyo mid baa weyn maya xaqiiqadu sidaa ma aha cisyaanku waa kala weyn yahay rabbi caasintiisa subxaana wa tacaala waa kala weyn tahay qaar baa xad ku waajibaya qofka qaar baa qatli ku waajibaya qaar baa karbaash ku waajibaya qaar baa tacsiir ku waajibaya qaar baan waxbaba lahaynba iyagu dunuubtii qaar baan waxbaba lahaynba oo aanan qofka yani tacsiir iyo xad midnaba aanan ku waajibaynin marka dunuubtii waa kala durugsan tahay waa kala weyn tahay sidaasaana raajix ah jumhuurtu iyagu waxay deliishanayaan aayadaha rabbi subxaana wa tacaala qur-aankiisa fii suurati nisa iyo fii suurati najmi rabbi uu kaga hadlay fii suurati nisa rabbi markuu tilmaamayay waadixna ay ku tahay wuxuu odhanayaa in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum labaa loo kala qaaday haddii aad ka fogaataan dembiyadiinna kuwa waaweyn kuwa waaweyn haddii aad ka fogaataan nukafir cankum sayi'aatikum sayi-aadkiina yaryarkaa waan idiin dhaafaynaa kabaa'irna waa la sheegay sayi-aadna waa la sheegay qofka marka dembi weyn inuu ka dhacayo dembi yaryar oo sayi-aadna inuu jiro ayaa ilaahay sheegay subxaana wa tacaala tegitaanka uu qofku ka tegay kabaa'irta ayaa ilaahay sabab wuxuu oga dhigayaa subxaana wa tacaala in laga tirtiro sayi-aadka yaryara maxaa yeelay in tajtanibuu intuna waa shardiya haddii aad ka fogaataan waa haddii shardi haddii aad ka fogaataan dembiyada kuwa waaweyn buu rabbi leeyahay subxaana wa tacaala nukafir cankum maa tunhawna canhu wax la idinka reebaya haddii aad ka fogaataan nukafir cankum waa ka shardigii marka jawaabtiisii waan idiin dhaafeynaa sayi'aatikum sayi-aadkiinnii baan idiin dhaafaynaa buu rabbi leeyahay wanudkhilkum mudkhalan kariima mudhalka mudkhalka kariimka ahna sida mufasiriintu ay qabaan waxa weeyaan jannadii lanna qofka haddii uunan kabaa'iro lahayn sayi-aadkan yaryar rabbi waa u dhaafaya subxaana wa tacaala oo xadiidka cabdullahi bni cumer ee saxiixa ahaabaa u daliila rabbi subxaana wa tacaala najwa marka uu fasiraya rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu odhanaya ma taqaanaan waxa weeyaan maalinta qiyaamaha qofka rabbi buu hor imanaya markaasuu wuxuu ku leeyahay rabbi subxaana wa tacaala inan waa la hadlaya rabbi hadal addoonku uu maqlayo qof uga turjumaya uusan jirin rabbi uu hor taagan yahay wuxuu ku leeyahay addoonkaygiiyo waxaa ma samaysay haa waxaana ma samaysay haa waxaana ma samaysay haa waxaana ma samaysay haa marka la tiriyo ayuu rabbi wuxuu ku leeyahay adduunkana waan kuu asturay haddana waan kuu dhaafay haddana waan kuu dhaafay marka nukafir cankum sayi'aatikum taasaa loola jeedaa ilaahay sayi-aadkii yaryaraa oo dhan qofka waa u dhaafayaa marka qofka markuu isu maleeyo malaha inuu halaagsamayba dembiyada rabbi tirinaya badnaantooda ayaa rabbi wuxuu leeyay adduunkiina waan kuu asturay haddana waan kuu dhaafay haddana waan kuu dhaafay aayaddii kale rabbi subxaanaه wa tacaala wuxuu odhanayay aladiina yajtanibuuna kaba'ira alifmi wاlfawaaxish ila maxaa la yidhi ila اlamam alle wuxuu yidhi subxaanaه wa tacaala waa kuwa ka fogaanaya dembiyada waaweyn iyo fawaaxishtii oo zinadii ah ilaa marka laga reebo lamamkii oo ah wax khasab ah qofka inuu ku dhacayo lamamkuna luqada carabiga waxaa la yidhaahdaa waxyaabaha yaryarka ah lamamkaa mooyaane waxa kale oo dhan way ka fogaanayaan buu rabbi yidhi subxaana wa tacaala rabbigu way ka fogaanayaan ayuu yidhi axaadiista rasuulkana calayhi salaatu wasalaam mutawaatir weeye macno ahaan marka la fiiriyo uu kaga hadlayo kabaa'irta oo uu leeyahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka uu tirinayo haddii xadiidkii abi bakrata nufeyc bn alxaris bukhaari iyo muslim ba wariyeen inoo iman doono rasuulku wuxuu odhanayay alaa ukhbirukum alaa unabi'ukum biakbari اlkabaa'ir dembiyada kuwooda waaweyn ma idin sheega qulna bala ya rasuula allah qala alshraaku biاllah wacuquuqu اlwaalidayn washahaadaة الzuur waqowl الzuur wakana mutaki'an fajalas fama zaala yukariruha xata qulna laytahu sakat alaa washahaadaة الzuur waqowl الzuur saasuu nebiga ku celcelinaya calayhi afضal الsalaaةi wasalaam ma idiin sheegaa dembiyada kuwooda ugu waaweyn haa markay yidhaahdeen saxaabada ridwaan اllahi tacaala calayhim ajmaciin ayuu rasuulku wuxuu yidhi alshraaku biاllah ilaahay oo loo shirki yeelo kow dhah wa cuquuqu lwaalidaynna dhahalabo labadii waalid oo lagu caasinimo falo dembiyada waaweyn bay ku jirtaa labadii waalid walow mid ka mid a ama labadoodiiba oo lagu caasinimo falo laba dheh ta kale wuxuu yidhi waxa weeyaan washahaadati الzuur wa qowl الzuur markhaatigii beenta ah iyo hadalka beenta ah waa dengigii nebiga calayhi الsalaatu wasalaam waa soo fadhiistay markaasuu ku celceliyey isagoo dhahaya alaa washahaadati الzuur wa qowl الzuur war hoy markhaatigii beenta ah iyo hadalka beenta ahna waa ku jiraan fama zaala yukariruhaa xata qulna laytahu sakat ilaa saxaabaday u dhimriyeen rasuulka oo yidhahdeen hadduu iska aamusi lahaa daaliyey wuu daalayay hadduu aamusi lahaa ilaa ay jeclaysteen ridwaan allahi tacaala calayhim ajmaciin saxaabada xadiidka iyo axaadiista la midka ah waxay ka mid yihiin axaadiista dhoo tilmaamaysa dembiga kuwiisa waaweyn marka dembiga waxaa laga qaadanayaa nusuusta saxaabadana ridwaan allahi tacaala calayhim cabdullaahi bni cabaas abu hurayra cabdullahi bni mascuud cabdullaahi bni cumar kayrkooda saxaabo tiro badan baa waxay ku tageen dembiyada kabaa'irada ah iyo sheegitaankeediiyo wixii la mid ah marka waxaa imanaysaa dembiyada kabaa'irada ah tiro ma leeyihiin tiro ma lah maxaa yeelay lama dhihi karayo dembiga iyo dembiga iyo dembiga oo keliya kabiira ah nusuus sharci oo ku soo aroortay oo la leeyahay dembiga iyo dembigaasaa kabiira oo keliya ma jirto sheekhu halkan dhowr iyo toddobaatan qaybood buu inoo sheegi doonaa kitaabkan la doonayo qofka inuu ka fogaado wax badanna waa ka tegay sheekha raxmat ullahi tacaala caleyh wax badanna waa ka tegey oo wixii aan ku dabadari karno in sha allah waa ku dabadaraynaa macnaheeduna waxay tahay qofku inuu iska ilaaliyo weeyaan dembiga kabiirada la yidhaahdana qofku wuxuu sabab u noqonayaa inuu naar ilaahay galo subxaana wa tacaala inuu naar galo ayuu sabab u noqonayaa haddii uu ku dhinto haaniyan dembiga kabiirada ah towad ma leeyahay qofkase muxuu ilaahay uga laaban karayaa subxaana wa tacaala toba waa leeyahay oo qofku hadduu ilaahay u laabto subxaana wa tacaala ilaahay waa dhaafaya waa sida culimmada islaamku ay qarireen oo yidhaahdaan laa kabiirata maca alistikfaar walaa sagiirata maca alisraar waa qaacido weeyaan kabiiro ma jirto oo macnaba ma samaynayso haddii istikfaar qofka uu ka dambaysiyo ilahay dembi dhaaf weydiisto oo tooba nasuuxa la yimaaday tuubuu ila allahi towbatan nasuuxantii ilaahay sheegay sidoo kale waxay yidhaahdeen culimmadu sagiiro ma jirto dembi yar ma jiro maca alisraar qofku hadduu yidhaahdo un waa ku celcelinayaa dembigii yaraa haddii sagiiro lama dhihi karayo maxaa yeele aayaddii qur-aankeed baa rabbi ku sheegay subxaana wa tacaala aynu soo akrinaynay jasak allahu khayra aladiina alle uu yihi subxaana wa tacaala waladiina ida facaluu faaxishatan aw dalamuu anfusahum dakaruu llah maxaa la yidhi faاstakfaruu lidunuubihim waman yakfir dunuuba ila allah waxay ahayd walam yusiruu cala ma facaluu wahum yaclamuun nacam walam yusiruu cala ma facaluu wahum yaclamuun aanan israar la imanaynin joogto waxa ay sameeyeen wahum yaclamuun iyagoo garanaya weliba maanaa qofka dembigan hadduu ka toobad keenay inuu haddana ku dhaco oo mar kale ku dhaco oo waa laga wanaagsan yahay dembiyada kabiirada a marka qofka inuu iska ilaaliyo weeyaanu ka fogaado ma dhici karaysa acmaasha saalixa ah inay kabaa'irada dhaafto dembiga kabiirada ah mise toobad keliya ilaahay ku dhaafi karayaa subxaana wa tacaala laba qowl weeyaanoo qolo culimada ka mida waxay yidhaahdaan maya dembiga kabiiradu toobad buu u baahan yahay iskuma haystaan dembiga sagiirada la yidhaahdo inay acmaasha saalixa dhaafayso oo xadiidkii xudayfa bn alyamaan baa tilmaamaya qofka masaa'ibka ku dhacaya ee reerkiisa xaggiisa oga dhacaya ilmihiisii xaggiisii oga dhacaya naftiisii ku dhacaya jirada u jiranaya waxaasaa ilahay ugu dhaafaya subxaana wa tacaala amaa dembigii weynaa ee kabiirada ah ee la inoo tirin doono dembi dhaaf ma ka helaya camalka saalixa uu samaynayo qolooyin marka waxay leeyihin maya toobad bay u baahan tahay dembiga kabiirada ah kabiiruu ku dhacay toobuu u baahan yahay waxaan toobad ahaynoo dhaafayana ma jiro laakiin nusuusta sharciga markaynu fiirino waxaan arkaynaa in acmaasha saalixa lagu dhaafayo maalan nebiga wuxuu leeyahay salawaatu اllahi wasalaamu عalayh aljumucaةu ilى اljumuca waramaضaanu ilى ramaضan wاlxaju ilى اlxaj wاlcumraةu ilى اlcumra mukafaraat lima baynahun laakiin shardi wuxuu oga dhigay nebiga calayh الsalaatu wasalaam majtunibat اlkabaa'ir salaada jimcada ilaa salaadeeda kale jimcada ah ramadaanka ilaa ramadaankiisa kale xajka ilaa xajkiisa kale cumrada ilaa cumradeeda kale ilahay dembiyadu ku dhaafa inta udhexaysa hadduu qofku ka fogaado dembiyada waaweyn dhinac marka waxaa laga qaadanayaa dembiyadii waaweynaa inay u baahan yihiin tawba laakiin maalan xajkii oo kale rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxiixa markuu ka hadlayey ayuu wuxuu odhanayay calayhi afdal asalaati wassalaam wاlxaju اlmabruur laysa lahu jaza ila اljanna xajka qofka ku baarinimo fala ee siduu ahaa oo la yimaada waxaan janno ahayn maba lahaba qofka markuu ka laabtay xajkiisa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam rajaca ka yowmi waladathu ummuh macnaheeduna waxa weye ilmaha sabiga en dembiga lahayn sidiisi oo kale isagoo uhu laabanaya macnaha meesha ku jiraa wuxuu yahay qofkaasi dembigiisii weynaa iyo kii yaraa intaba ilahay waa u dhaafay subxaana wa tacaala hadduu kabiiro ahaan lahaa iyo hadduu sagiiro ahaan lahaa intaba ilaahay waa u dhaafay wahaakada adilo aada u tiro badan ayaa tilmaamaysa inuu arki doono haddii ilaahay raalli ka noqdo inuu ilaahay subxaana wa tacaala acmaasha saalixa ku dhaafayo dunuubtii ama kabiiro ha noqoto ama sagiiro ha noqoto inuu ilaahay ku dhaafayo waxaa ka mid a jihaadkii qofka mu'minkaa marka ay ku dhacdo seeftii ama xabadii ku dhacdo dhiigga uga horeeya kasoo boodayo ama ha noolaada ama ha dhinta ilahay dembiyadiisao dhan ayuu ku dhaafaya waxaa la mid ah habeenkii oo lagu dhafro waddada ilaahay subxaanahu wa tacaala oo qofka uu ilaaliyo isagoo ilaalinayo xuduudda muslimiinta ah maxaana yeelay caynaani laa tamasahum annaar buu nebigu odhanayay calayhi afdal asalaati wassalaam waxaa ka mid ahaa isha iyadu u oyneysay ilaahay subxaanahu wa tacaala xusuustiisa iyo ilaahay cabsidiisa caynun bakat min khashyati illah ilaahay xusuustiisa iyo weynankiisa iyo cadamadiisa iyo qofka intuu dunuubtiisii xusuusto iyo ilaahay ciqaabka u diyaarsadiyey wixii la mida isagoo meel cidla ajooga ooya qofkaasi ilahay dembigiisii waa dhaafaya subxaana wa tacaala lamana sheegin sakiira iyo kabiira dembiga oo dhan inuu ilaahay u dhaafayo ayaa la tilmaamay bal inaysan naarba taabanaynin baa la sheegay qofka noocaas oo kale ah wahaakada marka acmaashii saalixa ahayd inuu ilaahay ku dhaafayo sidaasaa raajixa in sha allah adilada marka la fiiriyo oo iyadoo la jamcinayo haddii laakiin qofku ay tahay wax joogto uu la imanayo maya ilaahay subxaana wa tacaala dembiga uu ka toobad keenay hadduu haddana ku dhacayo oo ku dhacayo oo ku dhacayo mar walba joogto uu ka dhiganayo kii hore iyo kii dambe labadaba ilahay waa u qabanaya subxaana wa tacaala haddii laakiin acmaal saalixa intuu sameeyo uu ka haro wixii ilahay waa u dhaafayaa kii hore iyo kuwa yaryarkaa intaba ilaahay waa u dhaafayaa adiladana sidaasaa lagu jamcin karayaa sidaasaana habboon waxaynoo xigta marka dembiga kabiirada la yidhaahdo muxuu yahay xadkiisu maxaa lagu qeexi karayaa culimmada islaamku ilaa iyo dhowr iyo toban qowl ayaan arkay ay kaga hadlayaan dembiga kabiirada la yidhaahdo qeexitaankiisa iyagoo tilmaamaya dembiga kabiirada inay isku dayaan inay xad u yeelaan dembiga kabiirada ah xad loo yeelo xadka ugu wanaagsan wuxuu yahay ee ijmaaca ay ku yihiin culimmada islaamka inuu ugu wanaagsan yahay marka la fiiriyo waa dembi walba oo ilaahay u ballan qaaday subxaana wa tacaala xad iyo ciqaab adduun ama aakhiro ah ama ilaahay subxaana wa tacaala lacnadiisa u ballan qaaday ama waciid shadiida ilaahay subxaana wa tacaala good iyo cabsigelin ilahay xaggii oga soo arooray dembi walba oo noocaas ah kabiiro weeyaan waxaan ilaahay xaggii subxaana wa tacaala wax ka imanin oo aan nusuus sharci aan loo haynin waciid loo haynin cadaab loo ballan qaaday aan loo haynin lacnad aan loo haynin dembiga isagaa sakiira lagu tirinaya marka saasaa habboon ama aqwaasha culimmada islaamka ay ka yidhaahdeen dembiga kabiirada ah dhowr iyo toban qowl weeyaan hala tiriya haddii la yidhaahdo way tiro badanta imaam ibn abi lciz raxmat ullahi tacaala calayh shaarix kitaab caqiidat axaawiya caqiidat axaawiyada ninka sharxay alaykum asala amatla ayaa marka uu dul istaagayay qowlka imaam aaxaawi raxmat ullahi tacaala calayh uu odhanayay qofka muslimkaa ku gaalaysiin mayno dembi kabiira uu ku dhacay ayuu wuxuu dul istaagay bal kabiirada inuu sharxo ilaa toddoba qowl buu isagu keenay raxmat ullahi tacaala calayh laakiin culimmada islaamka kutubtooda kale waxay ku keenaan aqwaal aada u tiro badan aqwaal aada u tiro badan ayay keenaan intaa ka tiro badan imaam ibnu xajar alhaytami kitaabkiisa iqtiraafu lkabaa'ir marka uu tilmaamayay iqtiraafka ah wuxuu odhanayay macnaha ugu wanaagsan waa kaa hadda aynu tilmaannay ilaa toban qowl ayuu isagu keenayaa ilaa toban qowl ayuu keenayaa wacala yati xaal imaam sheikh alislaam ibnu taymiya sidaasi la-eg qowlka ugu dambeeya ee hadda aynu tilmaannay ayuu rajaxayaa imaam ibnu lqayim baa la mid ah wagayri dalik waliajli dalik haddaba in la caddeeyo culimmada islaamka kutub bay ka alifeen horey hadday noqon lahayd iyo kuwo dambaba kutub bay ka alifeen waxaa ka mid ah ummadihii hore ee alifay culimmadii hore imaamu alwaaxidi mufasirka ah ee madhab shaaficiyada culimmadooda ka mid ah baa ka mid ah imaamu alcalaa'i baa ka mid ah imaamu dahabi kitaabkiisan hadda aynu haynaa ka mid ah imaam ibn xajar alhaytami baa ka mid ah sheekh alislaam moxamed ibn cabdilwahaab baa ka mid ah wagayri dalik intaa magacyadooda aan arkay intaa weeyaan ee kutubta kabaa'irta iyadu iska leh isla markaana isku dayday inay ka hadlaan laakiin fuqahadu iyo culamaau lusuul way ka hadlaan culamaa usuul lfiqhi way ka hadlayaan min dimni kutubi usuul lfiqhi bay oga hadlaan markay kabiirada ka hadlayaan sidoo kale culamaau fuqahadana way ka hadlaan ama baabu shahaadaat bay ku keenaan markhaatiga iyo wixii la mid ah ayay ku keenaan madhabu shaaficiyada kitaabu shahaadaadkay ku keenaan shaahid yaa noqon karaya iyo qofka kabiirada ku dhacay iyo wixii la mid ah baabkaasay ku qeexaan macnaha kabiirada ah wakayrihimna sidaasi la eg marka kabiirada haddaba waxa weeyaan dembi walbu ilaahay u ballan qaaday subxaana wa tacaala cadaab adduun ama mid aakhiro ama ilaahay u ballan qaaday subxaana wa tacaala waciid iyo goodi cabsigelin ama ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa lacnad dembigaasi uu ku dhacayo qofka la yimaada iyo wixii la mid ah kaasaa la yidhaahdaa sakiiraduna marka waxay noqonaysaa waxaanan intaa wixii ka soo haray ayaa sakiiro noqonaya dembiyadii haddaba markii sidaa loo kala qaybiyey dembi weyn oo kabiira iyo dembi sakiiro ah sakiiradii layskumaba haystee kabiiradii culimmada islaamku waa qaybsameen saddex qolo ayay u qaybsameen qoloyina khawaarij weeyaano iyagu waxay yidhaahdeen afar qolaan niraahno qoloyina khawaarij weeyaano iyagu waxay yidhaahdeen qofka kabiirada ku dhaca dembiga kabiirada qofka ku dhaca gaal weeyaan naar buuna gelayaa gaal weeyaan naar buuna gelayaa khalaas qolooyinna waa cagsigooda oo waxa weeyaan murjicadii iyagu waxay yidhaahdeen dhib ma laha qofka mu'minka ah macaasi walba uu ku dhaco mar hadduu mu'min yahay dhib ma laha waxay yidhahdeen waxay la mid tahay qofka gaalka ah hadduu macaasi kala sameeyo ka war isagoo gaal abuu zinaystay ka waran dhib miyay sii leedahay zinadaba waxaa ka weyn gaalnimada soo maha haa weeyaan macnaheedu maxaa yeele waa inuu gaalnimada ka baxaa si zinadu ay macno u yeelato oo dembi iyo ciqaab oga ratibmo hadalkaa isagaa waa murjicadii weeyaan qolooyin kalea iyagu jira markaa muctasile la yidhaahdo iyagu qolooyinka hore ee khawaarijta ayay ku raaceen oo waxay yidhahdeen annagu gaal weeye ma dhehayno sidiinoo kale adduunkii macnaha waa ku kala farqinayaan oo waxay leeyihin waxaanu leenahay waa faasiq fisqiga isaga ahna waa fisqi weyn oo aakhiradii naar buu gelayaa xagga aakhirada waa ka siman yihin inay naar gelayaan kuna waarayaan xagga adduunkii laakiin waxay u kala bixiyeen inuu yahay kaafir iyo inuu yahay faasiq qolooyinkii la yidhaahdo muctasilada iyo khawaarijtii dhinacaasay mareen qolooyinkii murji-aduna dhinacan kaley mareen waa gaabiyeen ahlu sunna waljamaaca iyagu waxay leeyihin qofki isagoo mu'min ah haddana waa ka dhici kartaa dunuub haddana waa ka dhici kartaa dunuub dunuubtaasna ku gaalaysiin mayno sidaasi la egna dhihi mayno waa mu'mine waa mu'min caasiyaanu leenah wixii uu galayna waa laga gudayaa taasina nusuusta sharciga ayna tusinaysa ninkii saxaabiga ahaa ee cabdullaahi la ohan jiray laqab buu lahaa ximaar la yidhaahdo cabdullaahi baa la ohan jiray nin rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa nin aada u maad badan buu ahaa rasuulkan uu ku qoslo ayaa khamri cabay nebigaa loo keenay wuu garaacay waa loo keenay mar labaad wuu garaacay mar saddexaad markaasuu markii dambe wuxuu yidhi nin saxaabada ka mid ah ilaahay ha ku lacnado maxaa badiyay inta nebiga loo keenayo nebigu wuxuu war u kaadi buu yidhi inahu yuxibu allaha warasuulah dembi ka dhacay weeyaan laakiin ilahay rasuulkiisuu jecel yahay u kaadi dembi ka dhacay weeyaan laakiin ilaahay rasuulkiisuu jecel yahay mila dalika saxaabada way ka dhacday ridwan اllahi tacala calayhim ajmaciin xadiidkii musanif cabdirazaq iyo bna abi shayba ku sugan imaamu albayhaqina suna اlkubra uu ku warinayo ibn xasmna kitaabkiisa almuxalla uu kusoo saarayo laba ariiq baa lagu wariyaa ariiqa cumar iyo ariiqa cali labadaba waa lagu wariyaa qisaduna waxay ahayd ninkii la ohan jiray ninkii la ohan jiray qudama bna maطcuun ee isagu la dhashay cuثmaan ibnu maطcuun iyo cabdullahi bnu maطcuun waxay abti u ahaayeen intuba cuثmaan iyo cabdullaahi iyo qudaama way wada dhasheen waxay abti u ahaayeen xafse iyo cabdullahi bni cumar xafse oo um lmuminiin ah min umahaati lmuminiin ka tirsan iyo cabdullaahi bni cumar ayuu abti u ahaayeen macnaha walaashii walaashood waxaa qabay waxa weeyaan cumar bn khaaab radi allahu tacala canhu ardaa ninka ayaa wuxuu cabay khamri waagii cumar wuxuu soo daliishaday biqowlihi tabaaraka wa tacaala laysa cala aladiina aamanuu kuwa mu'miniinta korkooda ma ahanin xaraj buu ilaahay yihi subxaana wa tacaala fi ma acimuu ida ma ataqow wa aamanuu wacamiluu saalixaat wax allaala waxay quutaanba ba'si ma lah shaan bay ka dhacday qisadu yaziid ibn abi sufyaan baa mas-uul ka ahaa mucaawiye walaalkii oo kaga horreeyey shaam qabsashadeeda raggii qabsaday shaamna ka mid ahaa waagii cumar radi allahu tacaala canhu ardaa mas-uulna ka ahaa meesha ayaa cumar usoo gudbiyey cumar wuxuu yidhi hala ii keeno raggaas qudaama ibna macuunkaas baa ka mid ahaa saxaabiga radi allahu tacala canhu ardaa waa saxaabi jaliil ah waa raggii saabiqiina alawaliin ard alxabash u hijrooday isagiiyo labadiisa walaalaha ah raggii ka qayb galay beder weeyaan iyo uxud iyo dagaaladii hore nebiga calayhi salaatu wasalaam waa muhaajir weeyaan haddana maca dalika dembigaasaa ka dhacay cumar bna khaaab radi allahu tacaala canhu ardaa wuxuu la showray saxaabadii war sidaasay leeyihiin ragga ha la ii keenana waan idhi arrintaa bal ka warrama caliy bni abi aalib oo meesha fadhiyey baa wuxuu yidhi waxaa ku tidhaahdaa ilaahay u toobad keena hadday u toobad keenaan xadka ka oofi khamriga hadday diidaan laakiin qoorta ka goo maxaa yeelay qofka xalaashada wuxuu ilaahay xaaraam yeelay kufri weeyaan qofka yidhaahdaa khamrigu waa bannaan yahay dhibaato ma laha gaalnimu u baxay macaasidii waa ka gudbi qofka yidhaahda laakiin waan ogahay inay xaaraam tahay shaydaan iyo naf iyo hawa i wadayo waan cabay macaasi buu ku dhacay lama gaalaysiin karo marka qolooyinkii ahaa khawaarijta iyo qolooyinkii muctasilada ahaa xadiidkana marka dhahaya waa bentin nusuus aada u tiro badan oo bilkitaabi wasunna ah baana tilmaamaya aayadii hadda aynu tilmaamaynay baa ka mid ah in tajtanibuu kabaa'ira maa tunhawna canhu nukafir cankum sayi'aatikum wanudkhalkum mudkhalan kariima jannaa ba ilaahay u ballan qaaday subxaana wa tacaala haddii laakiin qofku uu yidhaahdo waa bannaan tahay maxaa ka macnaa gaal weeyaan cumar bna khataab markii loo keenay buu wuxuu ku or ku odhanayay war ilaahay u toobad keena waanu toobad keennay bay ku yidhaahdeen cumar radi allahu tacaala canhu ardaa xadkiibuu ka oofiyey xadkii ayuu ka oofiyey mila dalika waxay ku dhacday waagii cuثmaan radi allahu tacala canhu arضaah ninka la yidhaahdo waliid ibna cuqba bn abi mucayd waliid radi allahu tacala canhu arضaah wuxuu ka mid ahaa raggii soo islaamay fatxu maka xadiidkiisuna fii صaxiixi muslim buu ku sugan yahay qisadu in kasta oo laba qiso lagu kala wariyey lakiin qisada fii صaxiixi muslim waxay tilmaamaysaa laba ragcadood buu tujiyey sham bay ka dhacday iyaduna waxay ka dhacday madiina cafwan laba ragcadood buu tujiyey salaaddii fajar isagoo khamri soo cabay markaasuu wuxuu rur ma idiin ziyaadiya amaa qisada ibnu shaba uu warinayo imaam ibn cabdilbarina uu ku soo saaraya kitaab alistaycaab wuxuu leeyahay ardaa xumraan oo ahaa mawla cuhmaan ayaa ka markhaati kacay inuu arkay isagoo khamri cabaya nin kalena wuxuu ka markhaati kacayneen laba waa inay noqdaan nin kalena wuxuu ka markhaati kacay isagoo matagaya khamrigii markaasuu cuhmaan wuxuu yidhi maba uusan matageen hadduusan cabbin xadkiibuu ka oofiyey radia allahu tacaala canhu ardaah cali bni abi aalib oo la joogay ayuu wuxuu ku yidhi war caliyow garaac cali wuxuu yidhi xasan oo wiilkiisa ahaa xasan ibn caliy bn abi aalib war xasanoo adigu garaac xasan waa diiday oo cabdullahi bna jacfar baa loo dhiibay calina waa tirinaya radia allahu tacala canhu ardaa sidaasaa lagu garaacay marka meesha marka waxaa laga qaadanaya qofkii muminkaha dembi weyn inuu ka dhici karaya lakiin inaan lagu gaalaysiinaynin lana oranayni waa mumine macaasida waxba ka dhibi mayso waa mumin caasi ah xadkana waa laga oofinaya xadkiina waa laga oofinaya sidaasaa marka saxiixa muqadamada ayaynu akhrin doonaa in sha allah sheekha muqadamaة اlmualif raxmat اllahi tacala calayh inaan kitaabka waxaynu niro haddii ilaahay raalli ka noqdo subxaanaه wa tacaala tarjamada sheekha dib baynu ka sheegi doonaa haddii ilaah yidhaahdo bismi اllahi الرaxmaan الraxiim rabbi ysr وacin qala الshaykh اlimaam alxaafid shams الdiin moxamed ibn axmed ibnu cafaan buu ii qoraya idinku muxuu idin qoray nusko naga bedelan hadday jirto mحamed ibn axmed ibnu cafan ibnu qaymaar weeyaan cafaan maaha ibnu cuثmaan ibnu qaymaar baa la yihahdaa aلdahabi غafar allahu lah alxamdu lilahi calى اliimaani bihi wabikutubihi alxamdu lilah ilaahay baa mahad iska leh calى اliimaani rumayn dusheedu ku mahad leeyahay ilaahay bihi isaga la rumeeyo wabikutubihina la rumeeyo warusulihina la rumeeyo wamalaa'ikatihina la rumeeyo وأقداarhina la rumeeyo ilahay qadarkiisa subحaanaه وتaعaلى وصلى الlه عlى نبيina محamد allah u naxariisto nabadgelyana dushiisa ha yeelo nebigeeni mحamed aha وآlihi أhlkiisana allah ha yeelo صaلاaةan allah ha yeelo daaئmaةan joogta ah nabadgelyo iyo naxariis joogtaa ilahay dushiisa ha yeedo taasoo taxilanaa na gaarsiinayso oo annaga daar الqrاar daartii sugnaanshaha ahayd oo waxaa loola jeedaa waa jannadii weeyaan fii jiwaari isaga la deriskiisa jiwaarkiisa iyo deriskiisa daarta sugnaanshaha ah midna gaarsiinayso oo meeshan marka waxaa laga qaadanayaa kahratu الsalaati calى الnabiyi salى اllahu alayh alih wasalam salaada nebiga oo la badiyo waxay sabab u tahay jiwaarka nebiga calayh الsalaatu wasalaam oo taasna nusuus sharci ah baa tilmaamaysa nebiga calayh الsalaatu wasalaam salaadiisa oo la badiyo inay sabab u noqonayso in nebiga deris lala noqdo maalinta qiyaamaha waayo nebiga marka la weydiiyey wuxuu odhanaya akharukum salaatan calay xadiidkii saxa ahaa waxaa aniga deris ila noqonaya maqan ahaana igu dhow iyo deris iyo jiwaar ah waa kuwa aniga igu salaad badan buu nebiga yihi calayhi salaatu wasalaam walidalika imaamu axmed iyo keyrkiisa waxay odhanayeen in lam yakun ahlu lxadiidi falaa nadri man hum haddaynan ahayn ahlu lxadiid ma naqaano cidday yihiin maxaa yeelay daa'iman xadiidka nebiga markay sheegaan nebigay ku sallinayaan calayhi afdal الsalaati wasalaam marka salaad taas oo ilaahay subxaanaه wa tacaala xaggiisa noo banaynaysa oo na gaarsiinaysa nebiga la deriskiisa salawaatu اllahi wasalaamu calayh hada kitaab sheekhu wuxuu yidhi kani waa kitaab naafica kitaab nafac badan oo wanaag badan kaasoo tilmaamaya fii macrifati qeexitaanka alkabaa'ir waxaa kabiirada la yidhaahdo qeexitaankeeda noo caddaynaya ijmaalan hadday noqon lahayd duuduub iyo wa tafsiilan in la qeexo oo la kala dhigdhigo rasaqana allah allah nagu arsuqo ijtinaabaha ka fogaanshaheeda biraxmatihi ilaahay naxariistiisa qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi in tajtanibuu haddaad ka fogaataan kabaa'ira maa shay kuwiisa waaweyn oo tunhawna canhu la idinka reebayo nukafir waa idiin dhaafeennaa cankum idinka xaggiinna sayi'aatikum dembiyadiinna yaryar wanudkhilkum waa idin gelinaynaa mudkhalan makaanu gelitaan kariiman wanaag badan faqad takafala allahu subxaanah haddaba meesha ilaahay wuxuu kafaalo qaaday ilaahay wuxuu noo kafaalo qaaday wuxuu inoo ballan qaaday oo noo go'aamiyey bi hada nas naskan aayadda ilaahay wuxuu noogu go'aamiyey liman qof ijtanaba ka fogaaday alkabaa'ir kabaa'irada qofkii ka fogaada biannahu inuu ilaahay yudkhiluhu gelinayo kaa isaga aljannata janno inuu gelinayo qaala tacaala alla aayad kale wuxuu ku yidhi aladiina kuwa yajtanibuuna ka fogaanayaan kabaa'ira alifmi dembiga kuwiisa waaweyn dembiga kuwiisa waaweyn kuwa ka fogaanaya wاlfawaaxish faaxishadiina ka fogaanaya walidalika mufasiriintu waxay yidhaahdaan aayad mooyaane qur'aanka intiisa kale kelimada faaxishada ah hadday soo aroorto macnihii waxaa loola jeeda waa zina weeyaan zina weeyaan aladiina kuwa yajtanibuuna ka fogaanayaan kabaa'ira alifmi dembiga kuwiisa waaweyn iyo wاlfawaaxish ila اlamam kuwiisa yaryar mooyaane faaxishadiina waa ka fogaadeen kabiiradiina waa ka fogaadeen ilaa kuwa yaryarka ee iyadu daruuri ah qofka inuu ka dhaco mooyaane ina rabbaka rabbiga waasicu lmaqfirati rabbigii waasicay tahay weeyaan maqfiradiisu oo kaa yaryarka ilaahay waa dhaafayaa qofka weysadii baa loogu dhaafayaa socodka masaajidka u soconayay baa loogu dhaafayaa salaad ilaa salaadeeda kale uu masaajidka dhex taagnaa baa loogu dhaafayaa waxaasoo dhan ilaahay waa dhaafayaa subxaana wa tacaala waalidkiisu u baarinimo falay baa loogu dhaafayaa walaalkiisa muslimka weji bashaash ah iyo hadal wanaagsan uu ku yidhi baa loogu dhaafaya sadaqadii baa loogu dhaafaya tasbiixdii baa loogu dhaafaya alamru bilmacruuf baa loogu dhaafaya annahyi can ilmunkar baa loogu dhaafaya wagayri dalik nusuus tiro badan ayaa ku soo aroortay waxyaabaha ilaahay ku dhaafaya subxaana wa tacaala qaala nabiyu sala allahu alayhi waalihi wasalam nebiga allah wuxuu odhanayey xadiid bukhaariyo muslimba ay wariyeen lafdigan lakin waa fi saxiixi muslim abu hurayra radi allahu tacala canhu ardaah ayaa wuxuu yihi nebiga ayaa wuxuu yihi salawaatu اllahi wasalaamu aleyh alsalawaat اlkhams shantii salaadood iyo wاljumcatu ilى اljumca jumcaha qofka uu tukaday ilaa kiisa kale kafaaratun waa midii loogu dhaafayo lima baynahumaa inta udhaxaysa maa lam taksha haddii aadan la imanin alkabaa'ir dembiyadii waaweynaa haddaadan dembiyadii waaweynaa ku dhicin intii udhexaysa ilahay waa kuu dhaafaya subxaana wa tacaala salaadii aan tukanay casar ahayd ilaa maqribka ama maqribka ilaa iyo cishaha ama cishihii ilaa fajirkii intaasaa ilahay dhexdooda kuugu dhaafaya subxaana wa tacaala xadiid isagu saxiixa sheekh naasirna uu ku saxiix yeelayay saxiix jaami saxiix atarkiib watarhiib ayaa rasuulku wuxuu odhanayay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh dabraan iyo keyrkiisana way soo saarayaan rasuulkaa wuxuu odhanayay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh salmaan baa laga wariya keyrkiisaa laga wariya xadiidka taxtariquuna wataxtariquun waad gubanaysaan oo gubanaysaan macasidaa idin gubaysa mar allaaliya markaad tukataan khalaas kaanamaa idinkoo biyo laydinku daadiyey oo kale dembiyada oo dhan waa laydinka dhaqayaa waad gubanaysaan haddana salaadii casarka marka la gaaro ilahay dembiyado dhan buu idinka dhaqayaa qofku waa kacaya adduun buu dhex gelayaa yarxamuk allah sidaasi la eg salaadii maqrib markuu gaaro ilahay dembiyado dhan buu u dhaafaya salaadii cishaha kii kale loogu dhaafaya waad seexanaysaan famudlijun bikhayrin wa mudlijun bisharin waxaa lami qof dadku ay noqonayaan qof habeenkii khayr la hoyday iyo qof shar la hoydayba markaad soo waa toostaaned soo kacdaan ee salaada fajar tukanaysaan sidiisi la eg baa ilahay dembigiina idinkugu dhaafaya subxaanah wa tacaala marka dembiyadii in lagu dhaafayo ayaa la garanayaa salaadihii shanta ahaa waljumcatu ila ljumca iyaduna waa la mid weeyaan kabaa'iradii baa ilaahay ku dhaafaya imaam marka dahabi wuxuu yidhi fatacayana calayna waxaa noo caddaaday xadiidkan alfaxsu inaanu baarbaarno can ilkabaa'ir maa hiya waxay tahay likay si aanu yajtanibuhaa uu uga fogaado almuslim si uu uga fogaado qofkii muslimkaa bal inaanu baarbaarno kabiiroy maxaa tahay fawajadnaa waxaanu aragnay buu yidhi alculamaa qad ikhtalafuu inay isku khilaafeen fiiha kabiiradii faqiila waxaa la yidhi hiya sabcun waa toddoba keliya yidhahdeen qaarkood waa toddoba un sida xadiidka abu hureyre ee bukhaariyo muslimba ay warinayeen uu soo saaray bukhaariyo muslim ay soo saareen abu hureyre laga warinaya radi allahu tacala canhu arda ijtanibu sabca almuubiqaat bay ula jeedaan xadiidkii ahaa alshraaku biاllah wcuquuq اlwaalidayn waqatlu الnafs alati xarama allah ila bاlxaq ila xadiidka aakhirkiisii waaklu maali اlyatiim waqadfu اlmuxsanaat iyo xadiidkii sidaa ahaa weeyaan sixirkii iyo tilmaamayey aklu الriba wtawali ywm الzaxf toddobadii halkaasay marka ku dhan yihiin biqowlihi salى اllahu alayh alih wasalam bay usoo qaadanayaan bukhaariyo muslim xadiidkii wariyeen abu hurayra bal umhaad sita waa wariyaan baa la yidhaahdaa ijtanibuu ka fogaada asabca almuubiqaat toddobada wax halaagta ka fogaada nebigu yidhi calayhi salatu asalaam marka qaarkood waxay yidhaahdeen waa toddobada keliya toddobada keliya inaysan ahayn xadiidkii kale ee bukhaari muslim ee warinaya abi bakrata nufeyc bin alxaaris ayaa u daliila isaguna aynu soo tilmaanay awalaa ukhbirukum awalaa udillukum biakbari alkabaa'ir qulna bala ya rasuula allah qala alishraaku billah wacuquuqu lwaalidayn washahaadaة الzuuri waqowl الzuur marka wuxuu inagu kordhiyey xadiidkana shahaadaة الzuur qowl الzuur oo xadiidkan uusan tilmaamaynin وجاء waxaa ka yimid عن بن عabاس سند صحيixa uga yimid imaaم cabدiلرزاq baa warinaya مصنفkiisa iyo byhaqي غayrkoodana way ka wariyaanoo سند صحيixa looga wariyaa oo cabdiلرزاq wuxuu kaga warinaya waa طريqa mcmr ayuu kaga warinaya عن طاوس بن kaysan ninkii loo ohan jiray عن بن عabاس ayaa wuxuu oranayey cabdاللahi بن عabاس ayaa la weydiiyey ma toddobaa baa lagu yidhi maya wuxuu yidhi hiya ila sabciina toddobaatan inay noqotay aqrabu uga dhowdahay minhaa xaggeeda ila sabci toddoba inaad intaa toddoba dhihi lahayd toddobaatan weeye inaad tiraahday uga dhowdahay lafdiyo kalena waa laga wariyaa riwaayad kale cabdullahi bn cabaas inuu yidhi ila sabca mia toddoba boqol inaad tiraahdayba uga dhowdahay toddoba keliya badnaanshaheeda macnihi kabaa'iradu inay dembiyada kabiirada ahe qofka ilaahay ciqaabkiisa adduun iyo aakhiro ama lacnad ilaahay subxaanaه wa tacaala ama waciid ilaahay ku ridaya wax yar maaha macnihi wasadaqa wallahi imaamu dahabi hadalka qaato wuxuu yidhi wasadaqa wallah allaan ku dhaartayo run buu sheegay ibn cabaasin radi allahu tacala canhuma wاlxadiiثu fima fiihi xasrun fama fiihi xasrun lilkabaa'ir xadiidku inoo tilmaami maayo wاlxadiiثu fama fiihi muunan ahaanin gudihiisa xasrun koobitaan lilkabaa'iri la koobo xadiidku maba koobaya kabiiradii ma dhahaya waa intaa oo keliya waladii yatajihu wayaquumu calayhi daliilu kan uu tilmaamayo daliilkuna dul istaagayo ana man irtakaba qof allaaliyo qofkii la yimaada ee fuula xawban min hadihi alcadaa'im xawbantu waa dembi weeyaan xawbantu waa dembi qofkii la yimaada dembi ka mid ah min hadihi alcadaa'im dembiyadan waaweyn kaasoo mima fiihi xaddun dembiyada waaweyn ee xad ilahay uu ku waajibiyey fi dunya sida kalqatli wاzina wاsariqati ilahay xad buu u waajibiyey qatligu hadduu qofku qof dilo in loo dilayo ama diyo laga qaadayo hadduu qofku zinaysto in la karbaashayo ama in dhagax lagu dilayo hadduu qofku waxxago in gacanta laga goynayo wagayri dalik aw amase jaءa qofku wuxuu la yimi jaءa fiihi wacdun dembiga isaga waxaa ku yimid wacdun fi laakhirati aakhirada xaggeeda wadi waciid iyo goodi baa ku yimid oo min cadaabi illaahi ah wa gadabihi wa tahdiidan iyo cabsigelin amase waxaa ku yimid walacni faacilih qofka sameeyo dembiga inay lacnad ku dhacday calaa lisaani nabiyina muxamedin buu ka yimid sala allahu alayh alih wasalam fainahu dembiga isagaana kabiiratun wey walaa bud maxaa yeele dembiga isaga inuu kabiiro yahay bay ina tusinaysaa qofka sameeyey inuu kabiiro ku dhacay dembi yar ma aha dembigu sharciga islaamku u ballan qaaday lacna waxaa la mida maalan nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu lacnaday kuwa ilkaha qorqoraya ilkihii in fanax qof uusan lahayn inuu samaysto fanax uusan lahayn inuu samaysto oo ilkihii la qoro labadii dhoolood in la qoro waxaa la mid ah in xirribihii la jaro oo dumarka waxay sameeyaan ah waxaa la mida tintaadii oo tin kale lagu daba xiro sida dumarka ay yeelaan waxaasoo dhan waa lacnad weeyaan xadiidka cabdullahi bn mascuud ee bukhaari iyo muslim ba ay warinayeen way inoo iman doonaa waxyaabahaasoo dhan marka sheekhu wuxuu yidhi maca tasliimi dalika ana bacd alkabaa'ir maca tasliimi dalika anagoo weliba arrin qirayna buu yidhi ana bacda alkabaa'iri dembiyada qaarkood akbaru inay ka sii weynaan badan yihiin min bacdin qaarka kale dembiyadu waa kala wen yihiin maxaa yeelay bacd alaxaadiid uu nebiga laga warinaya calayhi salaatu wasalaam akbaru alkabaa'ir ashirku billahi buu odhanaya dembi lala yimaado waxa ugu weynan badan ilahay waa loo shirki falo subxana wa tacaala marka xadiidkaa wuxuu inoo tilmaamay dembi lala yimaado inuu ugu weynan badan yahay ilahay shirkigiis subxaana wa tacaala bacda shirki waa waa ka fudud yihiin isaga maxaa yeeley allah wuxuu leeyahay subxaana wa tacaala qofka ilaahay shirki oo la yimaada subxaana wa tacaala alle uma dhaafayo subxaana wa tacaala dembigiisa ilaahay ma dhaafayo lakin wixii intaa ka soo haray ilahay waa dhaafaya wayakfiru ma duna dalik liman yasha ina allaha laa yakfir marka dembigaa weynankiisay ku tusinaysaa wuxuusan ilaahay marnaba dhaafaynin subxaana wa tacaala marka sheekhu wuxuu yidhi waxaanu qiraynaa oonu ogolnahay weliba ana bacda alkabaa'iri dembiyada qaarkood akbaru inay ka weynan badan yihiin min bacdin alaa taraa sow arki maysid anahu sala allahu alayh ali wasalam cadda shirk shirkiga inuu ku tirinayo min alkabaa'ir maca ana murtakibihi iyadoo weliba qofka la imanaya dembigii shirkiga ahaa uu yahay mukhalladun fi nnaar weligiiba laga saari maayo naarta maxaa yeele allah u ballan qaaday subxaana wa tacaala walaa yukfaru lahu abadan dembigiisana lama dhaafayo wixii intaa ka soo harayse waa loo dhaafaya maxaa yeele allah inoo sheegay subxaana wa tacala cala lisaani nabiyihi muxamedin sala allahu alayh ali wasalam inuu ilaahay naarta ka soo saaraya man kana fii qalbihi mihqaalu dara min aliimaan xabati khardalin min aliimaan xabati burin min aliimaan intaa wax la ego iimaan qofka qalbigiisa ay ku jirto inuu ilahay naarta ka soo saarayo culimadu waa isku khilaafeenoo waxaa la yidhi fii ummati muxamedin miya sala allahu alayh ali wasalam mise waa caam oo kullu lmu'miniin baa loola jeedaa walow ummadihii naga horreeyey ha ahaadaan imaamu طaxaawi raxmat ullahi tacaala calayh sida uu caqiidadiisa marka uu qorayay oranayo wuxuu leeyahay maya waa ummati muxamedin sala allah alay slm saasaa laga fahmaya hadalkiisa siduu qorayo laakiin ibn abilciz markuu sharaxayo isagu wuxuu leeyahay maya maxaa yeelay daliilka nebiga calayhi salaatu wasalaam kuma qaydin ummaddan iyada ah ee wuxuu leeyahay ilahay waa ka soo saarayaa naarta man kana fii qalbihi mihqaalu dara min aliimaan walow ummadii horeba ha aada aduu doono wacala ayati xaal qof allaale qofkii iimaanaho qalbigiisa intaa in laeg ay ku jirto ilahay naarta waa ka soo saarayaa amaa shirkiga maya ilahay ma soo saaraya subxana wa tacala abadan shirki ilahay naarta ka soo saari maayo qaala tacaala alle wuxuu yidhi isagoo noo tilmaamaya taana ina allaha alle laa yakfiru ma dhaafo an yushraka bihi in isagaa shirki loola yimaado ilaahay ma dhaafo wayakfiru se ilaahay waa dhaafaa maa duuna dalika wixii intaa ka soo haray liman yashaa qofkuu doono wa qaala tacaala alla wuxuu yidhi inahu man yushrik billah inahu man qof allaaliyo qofkii yushrik billaahi ilaahay wax la wadaajiya faqad xarama kaa isaga ilaahay waa ka xaaraam yeelay calayhi korkiisa aljanna jannada ilahay waa ka xaaraam yeelay ma'wigiis iyo meeshuu uu hoyanayana naar weeyaan marka sheekhu wuxuu yidhi walaabud mar hadday sidaa tahay waxaa laga maarmaan ah min aljamci inaanu kulminno bayna nusuus nusuustii in la kulmiyo oo maxaa inoo kulminaya nusuustii waxaa inoo kulminaya shirkiga wuxuu ka mid yahay kabaa'iradii buu ka mid yahay kabaa'irtii buu ka mid yahay isagaana ugu weyn wixii intaa ka soo haray marka oo la tilmaamo toddobana inaysan ahayn in la tilmaamo qaala nabiyu sala allahu alayh ali wasalam xadiidka abi bakrata nufeyc bn alxaris ee bukhaariyo muslimba ay warinayeen ayuu nebigu wuxuu ku yidhi salawaatu اllah wasalaamu aleyh awalaa unabi'ukum war sow idiinma sheego sow idiinma tilmaamo biakbari اlkabaa'ir dembiyada kuwa ugu waaweyn sow idiinma sheego qaala hase waa yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam alaaan saddex mar buu ku celcelinayay qaaluu saxaabadu waxay yidhaahdeen balaa ya rasuul allah nacam rasuulka allaw noo sheeg balaa ya rasuul allah noo sheeg rasuulka allaw qaala wuxuu yidhi alshraaku billah ilahay oo loo shirkinimo falo wax lala wadaajiyo cibaadadiisii alle subxaana wa tacaala oo wax lala wadaajiyo ta labaad waa cuquuqu lwaalidayn labadii waas labadii waalid oo lagu caasinimo falo labadii waalid oo caasinimo loola yimaado wa kaana rasuulku wuxuu ahaa muttaki'an mid jiqilaysan oo dangiigo oo fajalasa nebigu waa soo fadhiistay faqaala markaasuu wuxuu yidhi alaa waqowla zuur war hooyaay iska ilaaliya hadalka beentaa washahaadati zuur lafdigii kalaa ku darayey markhaatiga beentaana ha la yska ilaaliyo famaa zaala muunan ka tegin yukariruhaa inuu ku celcelinayo rasuulku xataa qulnaa ilaa anuu isniri laytahu sakat hadduu aamusi lahaa nebigu hadduu aamusi lahaa iyagoo naxariis ay u naxariisanayaan weeye nebiga calayh isalatu salaam ku celcelintu uu ku celcelinayo siduu u daalay muttafaqun calayh fabayana marka sala allahu alayh ali wasalam nebiga alle wuxuu noo caddeeyey ana qowla azuur hadalka beenta ahi inuu yahay min akbari alkabaa'ir dembiyada kuwa ugu waaweyn inuu ka mid yahay walaysa lahu dikrun isla markaana laguma sheegin xadiidkan hore ee ahaa ijtanibu sabca almuubiqaat xadiidka ibn cabaas weeyaan abu hurayra iyo ibn cabaas baa warinaye ee bukhaari muslim ba ay soo saareen walaysa lahu dikrun fi sabci almuubiqaat toddobadii waxalaagaysayna laguma sheegin marka haddii la yidhaahdo kabiiradu waa wixii ciqaab ilahay u ballan qaaday oo keliya waa jirtaa qolo culimmada ka mid oo sidaa tiriya xadiidkana lagu bushinaya oo la leeyahay beentii maxaa ciqaaboo ku soo arooray noo sheega qofkii been sheega maalan ma karbaash baa ku soo arooray ma dil baa ku soo arooray ma naar baa ku soo aroortay ma wax dembi oo adduunka oo ku soo arooray qofkaa in laga fuliyo xad oo ku soo arooray ma jirto laakiin ciqaab baa ilahay xagga oga soo arooray xadiidkan isaga ah oo maxay tahay kabiiro inuu ku dhacay xadiidkana tilmaamaya qolooyinkii khawaarijta ahaana waxaa lagu leeyahay kabiirooyda waxaa ka mid ah sida xadiidkun tilmaamaya muttafaq calayhiga ah beentii baa ka mid ah marka qofkii hal beena sheego kabiiruu ku dhacay gaal weeye miya idinku agtiina iyagiiyo muctasiladiiba saasaa lagu leeyahay waxaa la mid a murji'adii iyaguna ahlu sunna waljamaca waxay leeyihin waa mu'min caasi ah qofka caasinimuu ku dhacay wax ka wanaag badanna ma laha alkabiiraة اlأulى ashirku biاllah wallahu subxanaه wa tacala aclam in sha allah biraynu akrinayna hadii la amin muslim iyo mumin maxay kala noqonayaan waa kala wen yihiin waa kala derajo wen yihiin muminku waa ka derajo wen yahay muslimka qof walbo mumin ah waa muslim lakiin qof walbo muslim ah mumin maaha muslimku waa qofka waajibaadkiisana waa iska sameeyaa oo ilaahay uu faray subxaanaه wa tacaala lakiin wax ziyaado aho waaweyn lama yimaado dembina waa ka dhaca qofka mu'minkaase waa qofka buuxiyey shuruudihii iimaanka isla markaana la yimaada waajibaadyadii ilaahay subxaana wa tacaala kuna dara acmaasha saalixa ee wan wanaagsan ee sunnada iyo wixii la mid ah maxaa yeeley wax ilaahay loogu dhowaado waxa ugu wanaagsan wuxuu nagu farad yeelay uma laa yazaalu alcabdu yataqarab sida rabbi yidhi subxaana wa tacala xadiidu lqudsigii fi saxiixi albukhaari walaa yazaalu cabdi yataqarabu ilaya biاlnawaafil xata axibah فإdا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ورجله التي يمطش بها ويده التي يبطش بها إلى آخر الحديث qofka مؤمiنka waa qofka buuxinaya daraجaaتkii نeبgu sheegay عليه الصلاة وسلام ee ahaa الإيمان بضع وسبعونa درجة أعلاha كلمة لا إله إلا الله وأdناha إmاdة الأdى عن الطريق والحyاء شhuعبة من الإيمان waa qofka isagu la yimid daraجaaتkaas oo dhan lakiin qofka isagu aan intaa ahayn sida acraabiyiintii oo kale marka waxaan ku leenahay qaalat alacraabu maxay ahayd aamana mu'minnimay sheegteen hortiiba allase waa u diiday wuxuu yidhi qul lam tu'minuu walaakin quluu aslamna islaamnimaan la timaadeen iyo muslim baa tihiin mu'miniin ma tihidin rabbi baa ku yidhi subxaana wa tacaala marka waadix wayaan firaya insha allah